بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال ميل كستي سين روغدان iyo si kastoo nindheegaaytan waliba hawada siin kulana hamiin faylha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtidan oo kale isinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii lagu reeb hamiinnimada sabtada hooydaaso jimaaniya bahaas qodobada barnaamijka kulanka warsan oo ka hooy ilaahay awoodile laku helaysinka dheegi doontan oo anina siinkahay waliba kumid ahaa odayaal iyo walgorod oo ha ku horjeesadee caleemasaarka malaaga dhowaan laka caleemasaari magaalada baydhabo maisheen inti hadda ha ku horjeesadaan malaag maalintii shalay laka caleemasaari magaalada baydhabo walgorodka dego magaalada baydhabo oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale weliba aysin dheegi doontana beelkumida beelo degow deegaanada koonfur galbeed oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaadhsiinta dowladda federaalka ka eedaya tuusgadaalaha kuryahaya malaaga guud ee beelasi sidii lanwisuwadada lankakuweelalahay mayku jara anti wasiir ibraahim yarow sarantaasi gadaal kuryahay oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobadeenuna siinkahayno isiinu ku dhugunsadi doontaan weliba kumid aha wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed weliba geeka magaalada baydhabo ka gobataya maalinta caalamiga ah ee dabargooyowka taadiyada ku dhanka ee haweenka mise hanraabto ka nool deegaanada koonfur galbeed barnaamijka kulanka warsan iyo kukubogodi doontaan saas oo kale weliba isinkuku bogodi doontana beelkumida beelo degow degmada berdaale ee gobolka baay oo iskukubahii shirkii maamul unsuubyow ku golo deegaanka degmadaasi maisheen intiad iskukubahan beelo qaar shirkaasi ka dareera magaalada mise degmada berdaale oo ku kulanka warsan iyo ka dheegi doonta shirka maamul unsuubyowka golo deegaanka degmada berdaale oo ka dareer degmadaasi maisheen inti wasaaradda arrimo gudo iyo hadda arrintaasi ku hadala xillid beelo dhan iskukubahan shirkaasi barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale oo uu siingar yahayn iyo walyahan korra inti barnaamijkuna ku guda jirnaya dheegi doontaan barnaamijkan tuuse dareer waliba siin saaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamadana waliba galan kuwinyii sii doone saaxiibkayga maxamed b k ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan hamiinimadeeda galaasuu taarigdani ka eedinta labaatan iyo shanta bila nofembar sanadka labada kun toban iyo toddobada weliba dhugunsatayna qodobadinka weyn ee barnaamijka kulanka warsan magacagay socdaalu idaacadda warsan u farsamadana b k weliba sanglena hamiin fayla meel kasiisin adduunyada ku roogdan weliba noo kala dareertana aalada satellite iyo live streamka deegaanada koonfur galbeeda iyo gobolada dalka soomaaliyana waliba noo kala dareertana s w-ga raadio warsan iyo seetun isiyo dhibic lama ku bilaaboy odayaal ha ka horjeesaday caleemasaarka dhowaan lankasuubi malaha kumid e malaagyada beelo degow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya walgorod iyo odayaalo oo kulanka weeladi magaalada baydhabo waliba si wingiyo han ka horjeesadana caleemasaarkii lansuubi ugaas kumid e ugaasyada oo maalintii shalay laka caleemasaari magaalada baydhabo waanu yogo ku hadlaayaan sidii aan ku horjeesadeen aragtaasi
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ana oo magaaga beelo qoomaal malaag yeelo macalan cali ana oo ka hadalaw magaaga qabiilka shangamaas meel kastoo roogaan may baabu ma arne awalan salaamana bahda saxaafadda salaam bacdige may anta may buu marne ini oo ku edaaya idaacadda aan la hariinay isaguna mahadsantiin fal wuxushnimo eh shalay maybooya ma arna baydhabo xildhibaanboorow maarna kasuubi oo qabiilka baabacjiina maybooya maarnay sheegada aan ka talagalay ini oo maybooya maarna walaagiyo haayeen walba unku jarna wala shalay baydhabo lakasu suubiyay reewnow sagaalisiyeed ini laka qalada maybooya maarna usan ka talagalay ini walba unku jarna ini oo maybooya maarna ka edayno daraadiye iyo maybshagad idaacadda han lahariri maylaha walaayo e walba ma ku jaraan reewunow sagaalisiyeedow walba ma ku jaraan walna ma ku jaro doonaan walna ma ku jaro doonaan may weelay gebirto gebir e iibaba marna kufsasho diidi qabiil maybuwa marna ilaahay dhagay dhurooy maybuwaya marna ini lankoo kufsada wal dhigi doono mase dhigi koro maybuwa marna ma-e qabiilka maybuwaya marna meelkasta fooga odayaa leyi odishayna maybuwaya ma arna anu jinnad kastaba waaye marna haboodo hadhiya maybo marna wal ana andareerina ama sanhayna marna antarmaagna lan oo maybo waaye marna farankaada kor mastalaabankaada kor kukore kor mal aragaw marka riyoonoonku baa sagaaliisiyad maamulka koonfur galbeed dhammaan maybaaba mas-uuliyiinta sare mas-uuliyiinta dhexe mas-uuliyiinta hoose maybaaba in sheegane enig oo wala shalay oo baydhawo gudaajana kawadwedi walba un ku jarna walnan ku jaro doonna dhamiirkanan ogolaadana waanan ogolaado doona yamebo idaayana antaas kadib maybaba maarna la hadalay oo sitasa mayb waayo marna aan la hadalay lanka oo walaagasiy falkaasiy shalay ka kahi an muddo ana daba teegahay hadal dheeri hadal gaabalna mayb waayo maarna digniintii koowa digniintii lamaa digniintii saddexaadna la dhaafi mar aan hayno laman hayno sidaan hayna antaasay nabadgelyada qabiilka iyo maybwaayo maarna iilaynaan tilmaamahayno wararkaana maybwaman in dhegad nuglaadaleyna maybwaayo maarna aan tilmaamahayno inidanti shaqadiis oo gorobo heshimilay maybwaayo maarna goroda daraadiya aan tilmaamahayno waana weli ishagad marna dhagaajay maybwa lanfarnaad ku saardi sacbatan ilaahay laylo ku bilaawa kollay magaalnimadiisa maybwaayo maarna ka talada xanyanyajeeda fuule qabiilkana maybwaayo maarna isagada kufisho ma ogolaado maana ogolaado doona shalay meelna roolowkii maarna sagaalisiyeed roogiya markhaati ku ah dhoomal meelna makoyna maybwaayo maarna ntos maybwaa mana laalushgaado ka haytay maybwa mana isagada shan shanta dollar hanqiiri iyo maybwa meelad marna koyti intaasa markhaati iyo cadeymo maybwaayo maarna rewlowka kukufilan dadka kale oo maybwaayo maarna gacanku ramisan oo maybwaa maarna isagada wal oo kamir jeyan mayb waayo maarna qadaayaan qabiilkana aan hayna arrimaha qabiilkana walaa qadaayaan yoona mayb waaba maarna lanaa dhoomal dhahdiya masiin qaadaaso walna mayb waayo maarna masiibadii haddii dhagaagdad mayb marna walba masiin taraaso walna mayb marna ishagada maku tara doontan isgaabiyaa mayb waa mana qabaa-ilaadkaasa mas-uuliyiinta ngati ka ekaada dirisnimo iyo walaalnimo iyo maarna nadeegasa intaasi mayboa maarna dadka oo arrimaha walaaqda oo maarna qabiilkii lai walaaqdaan ayaa mayboa maarna dignin ahaan farin ahaan mayboa maarna dhanka dhiibaan ininoo qaadataan mayboaya maarna dankiina ka jarta haddii qaabadu ay tana maarna kusaarkiinay ku kasaasaan anoo magacyadii hebel hebel hebelna mayboaya maarna siin haraana siin taargetsadaan magal isgorode isgaabiyaan dhoomal dhahdiya masiin qaadaaso warkay ka kooban dhoomalna aitanja iyo jiritanja langna makutuugasa lannamayboa marna malanku marka langna malang reed marow iyo kutaladaasa xedhabaanborow walaagii mayboaya ma arna adagkeen dambeeyay reganimada ahay maa hortaa hamarsati kolleyba bidnillahi alkariim jawaarti oo andaayana oo adeena mayboaya ma arna inta kukoyan araana qabiilka maybo marna kusugaasa ilan karaabna karaabna karaabna maybo marna ishagadagaa gaal gubaha labadan booraso waan kubata waasanta hobalakatusuwaya adanay magal mana qabiilka buushid oo marna meeka kulankiyo wari dhamaantiis shirkaan jaraa'id intaasa maybuwayo marna ishagada ku saabsanyi waayahay malaaq haddii aanu koo dhagala malaaqii beele qoomaaliya eta magaalada muqdisho yaa xiligan adi iyo weliba dhaqan kale oo shirkakik shirkakika kii wehliyow oo la hadalaitan walyaabo xildhibaankiisan ka haysataan mogan lahanka jeedi may kumid may suubi xildhibaanka xildhibaanka anbadan anbadan eedisto ilama mae walaalow idaacadan oo una ku hadalno masanhayna farin aan ka gudbino na jeeka maninkowa asan naftatiidin mayboona waxyaabo badan a ogtiin lanka odiga oo usa shalay calay masaaradaha qabiilka malaagan ka dhakee maybwaayo marna usalay gacanku ramiiska maybwaayo marna reewlow kukagada fadaayo marna ka horjeeyow andasaabka marna laku fadaw wal usalay angaar awow qabiilka ma ogol ciladku weyn ma jarto qabiilka xildhibaan maybwaayo marna xildhibaannimi ka ogleyna dawladda dhexe federaala ka ogna qabiil dhahdiisa nin walaaqada shaqadiis ma e horna aan ka sheegni haddana aan sheegana mar walbana marna aan sheega doogna marka maamul kasta oo mayba marna jarona haddii dawladda had haada lahay haddii maamulada haada lahayd iba kale maamul goboleedyada haada lahaayaanba intaasa maybawaayo ma arnaya sheegana marna e lamana e sedi ma e oo shaqada ka ekaw qabiilka madax banaanadiis shaqada farankugaad intaasa marna la horteedana oo tanaasulaadii oo mayba marna kufiirsasha lahayna kase marka walaalowga cali intaasa mayb waayo marna ishagada cabashada qabiilka eta afkaana ka hadala qof qabiilu afana iyo yaalana ee magaca guud oo mala deeshan gama salare meel kasto roogdan ma buaya maarna ari aridaad ma buman anaki kala hadalo haya ma buaya maarna isla xambaarsantaa isla iidagada wada qabto kuwada dhaadhacsan gordi malaq lanka xildhibaanka shalay lanka cale masaaraday malan beelan kumid hayne beelan kumid hayn waa miselan beelan dhaladayo maya maya maya maya maya beela aan dhaladi beela aan dhaladi beela malku ee odayaalka maybuumaana beela isagada anto oo inkamihiisna marna kumiday laakiin maybuuman walaagii oo arringa wadatashi ee qabiilka wadajir iyo odayaalnayshaaga daadiyey yarmal lakasaada meelna maybuuha marna lagu roge anishiredi rabitaanka fikir maybuumana kamil mare walbareeraw ma ee wal horla aragina ma ee walla arga doonana ma ee qabiilka mayb waayo marna isagaas kaledis miilaya maybuumana ka dhamaatay kale oo maybuumana dhamaatay oo isaga liiska ogoliyaan lankiini diida iska day isilay kusaaniinku kase marka maylanaaha odiga la qaladaw nafta tiidis weli qabiilka dhahdid maybuumana sumcadii sharaf iyo marna cizi kale ka keentaala lanku suge ee lanku suge ee mayb waayo ma arna lan qabiilkeeni iska fasaadiya maybuanka talagaliyo langanin umato maybuwaaya marna isaga waxyaabo weligeed haan aragna marna ini dhaxakoyamaslkulkulm anka talagaliyo walaagiisu kuhana isuya marna ankaarate adamayka lana weliba maybuwaaya marna ini fiirsato isaga wadada gorobaasa wadada marna adakanagata kiinku digaana waana maybuwaaya marna ka anfacaasayalana waayahay malaaqa guud ee beelo qomaal ayu malaaga guud beelo qomaal anugu waayahay iyadaa maadsanta malaq eed iyo eed adinaa insha allah
waagaag dhugunsidaay weli weli dhugunsidaaytana barnaamijka kulanka warsan beel kumida beelo degow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaadhsiinta ahna xildhibaan ku tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ka eeday antiuse gedaal ku riyahay malaaq lanfadow antilan suubi beelasi waanan ka kana adon yogon ambaaran guin ereto ku saari wasiir ku-xigeenka wasaaradaasi mudane ibraahim yarow waanuuhaano kumida walgorodka beelasi oo ku hadlowa malaaga la sheegay intii wasiirkuuse gedaal ku riyahay omar dhownuuse dhisafadahay bismillahi rahmaani raxiim shirkaana jaraadgeyka maydka saabsiya cabasho beerla garwaalo malaagmadabow saasan kaarow booskii isukubahi in dib booskii lahan malaagilin magacaawo magacaawistiioo muddaha jiitantii yaa way hagalay in faragelin siyaasadeeda gali saas dartee yaa way fadaana in la wadaagna saxaafadda wala jaroon sheegna may ku mid wala jar marka bismillahi rahmaan waa jira iidan mahadsanta waa jira baalna mudutu milan biloda ka dhowta marka malaag langata tolka wali qorshadiisa aytay in saxabsamee waa isun doorada saxalaalnameen waa lan doorada awjeedada tolka taas ahaytay arantii way fara kula bahay ee dhabaankii dowladda dhaxabren yarow saaglandheeraw ee dhabaankii beerle ah way go-aansay in beerlaba talanku lahaane lang isu shaatiga kiishii ee isu suubsadii meellaka abuuro maadaamaanu wagti badan kula hadalnay arrintu in isu fara kula bah amase walay kasaa'idi yaw nagadan se tolnamo elay walan kusaa'idi walilek warhelna is wiliba suubsaday ergii suubsaday walaajii diyaarsaday ee malaagii ka dhawaagawdhayba tolkiilanku wargabnaya ku warhelnay arantiyadahayti alla mahadis mas-uulowna wal ku horkooy baagati saacadugee kale wali tegintaa inaynay dhibaato ku dhiido si dhimasho iyoonay wal kunku dhiyaano aranti beeli dhartiya kalalaasi wiinka abuurantiyadii arangata lan la dilay hata dhaawacayata jiifoggeekiya jara wala hadaba rogan wali dareemana dhimashaniata marka taasan intayn dhaynna inuuna la wadaagno ogeysina dowladda koonfur galbeed golaha malaagada digili mirafla siyaasiyiinta digli marabla in un la wadaan ogeysin arrintaasi dhacdadii meelo ka dheedi in lankaas mas-uuliyadii leeyahy lanka dhaawacmi ee hadda jiifa sababtiisan dhaawacmi mayt lanka hadta jiifa dhaawacan shalay duhornimadii way suubiyey dadkaasi inti meeluha kuwadadii yaa madaxtooyada ee shariifhasan ka bahi iso baali wakiilka sheerrooga landocda isu hakuwadaday danooji khaasa inay kafuliisi isumadaas fadhaw taasoo beerlana raadlanka hayna lankii muddo badanna linku digi in lanku dhinagijiy walkaalmay usan siin marka dadkii isuku dhaladay oo xamaasadaas gabeenoo lan isuna lahawaday walay kula dirdaarmina fuliyi waayo dartiya dhallinyarafo ya ya kafadoodaatay si degdega inyoonay lankii dhibaatayaan wali wali fadaane gola malaaga beerla garwaala ini waliyo xorriyadan leetaa akhtiyaaran leetaa yeena qusayto iyo khaas inuu madax banaaniya qobsato malaaga waa bulshada raalla kaetaa katalatiniya suubsata wailaraynaan la weeli walma weelaw xildhibaanka shalay tolka weeli lankiala shalay ka weelay ningeeka nin walkiin suubiyaada matalada korteerada waybuwa taasi waa la tolkan ogolaadaw ma-a waa la sharci ee jira korona ma-a saas dartee wali hata fadaana inionay malaag samayntii in beelag madaxa banaawo seelaha ka doorada jiray markii hore ee hogaanka beelo garwaal ma hasanto idaang ma hasanto markii hore heerar badan a jiraan fiwinka qaabka warka doorad jari wala ogi deegaamada madiilo rooga gololo la fidiyo tuulmiilana la iska seeda jiray dig- wala la digi jiray buungi gulbaana la sheeno jiray bulshi weynta la iska kooba jirtay safagaaraha la jirtay waqtigii shee qaabkii laka doorada jiray wala ogi aha fursadii hata malahaayo dhammaatay hata tiyeeda ay tiima hatana fidiyada bedelshi hadba sidii linyaalo linjiise sada hata baydho ee geedka yaalla in waaxdiga hata jara sidii ayla ini walaka doorada nugo'aan kala saasu
waayahay ee haddaba ee, xildhibaanka hareerihiisan lasoo badaan ee ardaytan isan inku digaasan ee, jartay xildhibaanka adoo iyada mahasan xildhibaanka hariiro badana la suubini ee talooyin badana siini in arantan bulshada fara nkurooglanku fara maroogsana bulshada talada iyo bulshada lahaata usina qeybtay kukaadan inuu isu walku qaadada laakiin awooditiis inay bulshada hankanaagna hanka weerarna bulshada hanka burburina bulshada iska korsheegna banaanka kurooga iyadan kala talayni taladeeda ayti mindhaga dhoglaan
laanku isu wadada ee isan sheegteen in isa beelan calema saara ee malaageena isu ku dhegka isa fadow ee laan beelan dhaladi maaha aalanka sugadooda lambeelan daladiyo ayb waa sheeku rumud lera ad hoba gaas ogda ogaka yaran tile ku maamulaas ameeli wala ku fiirsa habni difaaso jeesidaas laakiin lan saasa saasna lan rumid oo dana siyaasadeed ka sheegay in beel wala naga wara laga naga بسم الله الرحمن الرحيم وقت شركة جرايد كيك ويك ساب سنها بلر هرجر وعلى أو أبشر قبط أبشر يا قبطان وكمدة مسؤولي دي ملاك ملبو أوليس كهايسة بيل جداجي إسكهايسة ما دام بيل جداجي إسكهايسة بل هرتب ببوغس وان هلياس فرقلين سياسات هقل حلوان كان كسرها أي قرن كروجي فرنيال قال وسجود دنا خاص الله lamada kun iyo labaatanka lanko adwalkii weelow la kooy iska day taas oo garwaalen dhegduglaadu ayta inag aadata garwaalo oo falaas hillig hati la roogo malaagya raallo ku etaa iniska seedaas inay gobsata fadaas usunuka dantiis khaas ee ka fuliisadaw jeerjiha kulubahay insuubiyo garwaalo rumudanka weela fadaw saas dartiye oo leta garwaalo raallama ku ihin haddii dhiid liska day garwaalo dhebjee gaabinga la fadaano in dheerama fadaano haddii xildhibaanka armawas un kuwaantowne baag un an baagan iyo walaa un an sheegan usu an qaadane maskantiisada hata an adagda walaa an weda an weda garwaalo dhatiya dheb lama falaanga ka dhiya wali an an sheegane mase an ku digaane xildhibaanka ni kuwaantow wali ogaahiyaane dowladda koonfur galbeed oo dalkan ka sugun ya ogaahiyaan wali kale ogaahiyaane malaagayada koonfur galbeed ya ogaahiyaan ini lanqyaab laha kubiyey shaksiyaada xildhibaanka wada garwaal dhatiya walanka nagadaan haddii liska dayoona dhabkii ku dhiib xildhibaanka mas-uulidiya qaado yaan sheegan wala shirkin jaraa'id beella garwaalan dhegdi way ataaha sahabsame anan iska kooya haddii iniskooyo un suubin xildhibaanka qaabka hatuu wada walan agaasi maaw madba koo anweeri irra beesa qaadoyta is umataleyi dhatiya an kula hirni walikin sheegana dhab geeka badhii ka kan ku darugna ka dhahadhiyi doona garwaal dhatiya وانا مسؤوليتي وسؤله وبالله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم شركان الجرائد ما يكسابسن ياها بيلون أدنا قروالا ملاك ملبو ساسن كيرو أي أرق دي ملاك إن هاي إلهي إن رامد مدد تناتل شيرو أي تمويون أي تولا مبلود ملاك لانا هاي unoo malaag obsana fadaana suubsana fadaana armoogasoyka gudi jarna yaa hildhibaankeena dhahaboodi uso oo leeyi malaag ana laysiin suubiye ma isin ilaahay mahade wal isin suubii kurtan male lanka hildhibaanka e wal niin suubiyowshay ma fadaano wal niin qobadowshay ma fadaano shalay unuu od aglibiyaadle argday ka dooranay wal niin qobadowshay wal niin suubiyowshay ma fadaano dhibaatadusa niiwada hoobilan aragday maskantiis hakameeyaasa ba'eyi walaa usa niiwada heerkundhatiiska wada may ku odsadaan iniisu faraa ku lubah qofaraa kula bahwaayo bina walaakin tikidhii aadiyo iyoneto aawsho usinagadaw shirkaana jaraa'id inta asaka saabsinyi war dooma badiyaaw boqolkiiba boqol iniyoneto aragday lanka leeraaw ibraahim isaagirow leeraaw hildhibaanka qarankana kumide shalay inuuna doorani ini dhibaataha ninka nagda mahayne hoobahti dhibaataha ninka dhaha nagni walaalow noo rooga lena hooba noo roogu waayona ma in sheegane dowladda koonfur galbeed madaxweynaha ansarey golaha malaagyada ka jaraan golaha wasiirada ka jaraan golo barlamaanka jara ilaa bulshawiinta koonfur galbeed ini lankaaso ilaa mahda qalalaasaniiwada maana niinku fadhiine geeyiha miin ilaahay mahdeergde miir kastaba daban ninka suubiwaay ya ogaahiyaana walaalow fadlan may kalena noo rooga kalena hooba noo roogu waaytona ilaahay mahdeergday migil galantiismaka ka geeridaayo walaa inta kudhi adiiri tasaaradaas wabilaahi towfiiq bismillaahi raxmaan iraxiim may inta ka sheegay idaacaddan warsan saxaafadda tange may in sheegane unoona qabiilka garwaalada leerabana may bulshawiinta dowladda koonfur galbeed in sheegane xildhibaanida iyoonay wasiirada iyoonay golaha malaagda may in sheegane inti argagixiso oo layow qabiilanisuubiyahe hegi dowladnimada oo la una kufadaana malaagda malaaga qowshadiis lan shaksi dowladeed ahoo barlamaha xildhibaanka ee intii isu wadida lanjiibsile isuleha kubahay isuleyn walanqobda koro weydiyaw ijaayado ku horkoysagna tan anfaas ma eh tan ogolaadanon ma eh taydiya kale ma in sheegane arrinteeda intu iskuwaanto wabilaahi tawfiiq bismillaahi raxmaan raxiim beelo garwaal haddii edna intama inkoynay warsan inkoynay iniuna lankun heldhibaanka e walaalkanuu una dhabuwadana beelo reer garwaal haddii ena lang malaag e oo mas-uulkana ee iyo tartiib andoorana iyo talagalkaan ahay talagalkaan una hoosaas iyo hoolanooba dareerta ini heldhibaankii koo dowladda dhahaa hana dhagalay aragda ilaahay mahle wal an rabitaanka elay lisuubiyama wal isin rabitaankin ama dareerayangna era waana un kufiladaani ma ah wal un kufiladaana yeeda ee hani dhagali un walaalkan hildhibaanka noo haay hildhibaanka dowladda dhaho un farfareen maka wedna usun shacabku inaga inay farfareen hangalna walay rabitaansha iyo ka taliyoo fadaani rabitaankii koofur dowladdii beeshi reer garwaala ini usun ka taliyaane baalgaatinya argo hay wali kuwaantow fadaane arrintiyeeda ini kuwaantow lama goor aka nagaan shan goor aka nagaan toban goor aka nagaan in arrintaas kuwaantu qabiilka beele garwaalo la eraw mustaqbalsha iyo kutaladaas shacaba kutalada arrintan arrin shacabu ma arrin arday siyaasi eba maab arrintan shacaba angmada banaawta una shacabka eba walayna niile farmaroogsado nina noo farmaroogsado meelika dareer una yeedaman baahanini shacaba ana shacabweyni ana unu lanka malaaga liliyo unu nacanface unu dooradaan kii nacanfaca unu og malaagnin anfacaan goorto in la noo saar wal un yeelan oo aan ogolaado doonno ma eh beel reer garwaal hadii ana wayla in sheegana reen yaro usaag in walaan usfaraanay kala jaro faraan walaan dawladan arday uudaasin kulaha ani siyaasisin ku ani aglasin kula ani dhugsin kula isin reer baadiya tin zubayla ko siyaatiigna era walan ku budinayn mataawayaan waana dooji meela maro hay un may fadaan lankaas inin oo waantu se beel garwaal ma indang eh ha er beelgarwaal dantiye ku shaqey shalay unu meeli jeysin hoog ma kasaan us dadkii meeli jeysiday hatan inni usuna arqaladeeyo arday kaabta hor ilin ku saara wala noomudi unu noomudinay ma ah inni may fadaan arrintaas kuwaantow shaqadiiska ekaada usii intay hal maala siyaasi e farti kula bahan luwa kula bahan arrinteeda luwa kula bahan shacab mada banaayan meelba ha ka doorda shacabka usoo malaag doorday usuunkoe kaasasin raalli kulaha usuun saasa ku fadaan wabilaahi towfiq waagaan gubinsidayaalhaanas waliba hayana qaar kumida beelo degow deegaanada koonfur galbeed oo si wiin han ka horjeesadin malaag la sheegay intii wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya usu gadaal ku rihahaya wasaaradda hanraabta maamulka koonfur galbeed waliba geeka magaalada baydhabo ka gobatay maalinta caalamiga ee dabargooyowka ta'adiyada ku dhanka ee haweenka kulankeeka ka dhihi magaalada baydhabo xarunto gobolka baayo oo iyo ku qiib galeen madaxda hay-ado iyo wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed iyo kusimaga madawiinaga iyo weliba si weyn lunku ku hadlaya arrimo fara badan waanu iyagoo ku hadlaayeen qodobadii maalinta caalamiga lanku tiragalay qadhanka mayraraayo haween xaquuqda mayraraayaysa iyo xadgudubka lagu ka hadalaa xaquuqda mayraraayaysa haweenka xadgudubida iidan badada eed iidan badanya markasan weeraane walaa lagu qobade wal qobashadeen iidan yar may eed iyada dhibaato mayraraay maalin kastan hayte maadaama xaquuq insaanka dadka mayraraayaysa naga dhibaato oo leeyin balaan goonan haysa may goonan hayte dhibaatooyin badan oo iyada la kulmaaso jar oo aawis iyo niyari may kumid ah gabro meel raayse geed wadankan roog way baan walaa tumi ana ay fansan jarto guursade tumi lisin ma jarto dhalaas tumi toosan oo ka fure tumi si ko kala ugu dhalay tumi sagaal amriga way ka dhamaay meel raay afaran uga gollow dhawaatadaas gabro hays ee wal qabadka gabro lin qabaan eedi eeda yarin may ka yarina gabro ay la raayse en geed wadan ku jaro xaalada geedka meel ay gabro dhawaato weyn kubsad kaan dheer yaa la kubsadaa waatan ma dii gabartii la kubsado mustaqbalshay la baabii haddana saddex boqol kun meel raayaysa sabeen saddex jara la raali leelo kiiraaw oo gabartii mustaqbalkeeda baabsanyi ki ownanka guursan taasan dhawaataasna hayd oo odayaalka le wala saraan meel raayaysa inii oo hoylas oo mustaqbalkan oo la burbuyo taasan haysa tan kala dhawaatada gabrahay tamay kuma leeyahay wal kasto wadanka la sheegay meel leeyahay xaqu isaan kala leey ayaalka ay ayo meel baanta leey lan waran gobdaawna mal lan waran gobdaawna le ayaali bilaan baabda asan walna malan gobdaa maylin gobdaane mayl raayaysa uu niyoonay ma basargaana dadka hayay ma sargaano aan hadii laa qoa ma guduma urur kooban gobolka bay ahaa xaani la hariga samalay mayla la harigaan madaxtooy mas'uul la harigaan warsho meela ka tiin bulshada inuu qoraan ma basadaan yo ma basadaan mayl raayim qoraan wali baad way fadaane inii qaabki lagu bahalaay lis baraarujiyo lis may fadaane inii mayl raayaysa dabaatii si gabray ku badbaadi laayaan aqoon lin kurdhi shaqo leen abuur xaqofka hadii shaqeeyo baaga muunto ban hayna ee guurkaas digaata gabarta maka dhiyaas hadii ay shaqaysato shaqo abuur haysato hadii meeray wal barashaysato maka dhiyaaso laakiin hadii guri ilay fadhiido meena raayayse way kala faasay inay meeray oo tuma shan sano jirto guursata tuma lisan wal ka dhal tuma shan laka furo dhawaatadaas meel raayayse dhawaata eed iyo eed meel raayayse may bua gabdho Soomaaliyeed meel raayayse eed dhawaatanin kaytu way odsadaan inay gabdho maamul meel raayayse maamul koonfur galbeed hataa ilaa ugaado degmooyin hore jiraan lansada mule lan waxaan sheega mule maray saka sadheer xuru sidiin soor xuru samaray buur xuru maray berdaal saas oo kale degmooyin hadda maray gobolkan bay ka kooban oo wada xure eh maalin liisana jirta waana la seedo kor ee uleeska mal saarna inay maray haweenka xaquuqdii lagu hadal uleeska mal saarna een siriyaha ale wal ninka sheegay mar reference me wal mal ninka sheegay mal saarna uleeska han maray inta krab saaysan oo maray salaati afarta guryo oo guriyaan la kubsadaaw inay oo nafta la daryeelo shaqale hawo qaab qoriyoosan iyo ku guri fadil ku bedelo wal una baahangno ee dhaliilu iyo ku tirsadaan hadii ma raayo anna ma waxa weenta hay'ado ma raayo in shaqayagu insaanka iyo kun ma raayo aalimiga waxaan rabaa hadalka ma dheerayna waa la hadlay waxaa jira dhaqan maalinka maanta waxa waaye lix iyo tobanka beri oo laga dagaalamayo ama dagaal loo gelaya dagaal af eh iyo maxay ahayd oo iskaashi ah in tacadiga laga daayo human rights kay ku koobantaha laakiin in tacadiga laga daayo gabdhaha gabdhaha soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan gabdhaha koonfur galbeed maanta maalinkaas waayo waxaa soo socota oo kusoo xigtaa umalaynaa bisha saddexdeeda maalinka naafada waxaa ku xigi doonta maalinka guud oo humanitarian ku xigi doonto dhaqanka raxweyna idin sheega u sheeg alexander u sharax u sheeg vasco dhaqan raxweyn waxaa la ii sheegay saddex bilood aan soo joogay qansax dheere aniga xamar aan ku dhashay wiil markuu dhasho in xuduntiisa la xiraayo hal geel eh oo wiilka la siinaayo dhaqankii ninka iyaga fiican gabar waxba ma laho misbeentay waayo wiilaa dhashay waxaa la siinaa xaneef aa loo xiraa maahina xudintiisa lagu xiraa niifkaas wiilkaasaa iskale dhaxalkan waxaa la siiyey wiilaa la siiyey annaka waxaa dhaxalna looga dhigay kiina aroosay alxamdu alshukur in fact marka waa inaan ku abtirsanaa annaka ninkana qaba reerkiisa markaasaana badbaadi ceebtayna asturay mise beentay waayo odayaasha ayga ogolaadaana taas odigina dhala bilaan bilaan bilaan ninkii guursa le iska lahayd aan qaadano magacooda aan qaadano ayakaa dhaxalna siinaayo mise beentay waayo odayaasha iga raalli ahaada meel aan taabanaa aniga hadda waxaa la yidhaha faado maxamed حسين لكن مقع بوس بوركي وفاطمة حسين أبوكر وأبوكر وحا إسكال الله ونحريسته وديقي فلسكي سواي تاسا وركيك مقعاسا وحلوغو سيااني مركا تاس تاسا أمانت أودياشنا وحيين نمانك عن ريرك عن لو قوريي أون أغان كو أبترساني نوي حدا كدام بي أيكا أنا حفظة أيكا أنا حفظة عيبتين أسر الحمد لله الشكر تاس تاس واي إقر علي هذا شرعي مكيناي أوكي دين توا رميسنا إنا إسناك هرمود نقن كرنا ورميسنا هاي وقادنا إنا إنا نرقه هر أردين on garab socono garabkooda soconoo dhanaye waa qaldan tahay istaag waa qalad inaan dhahno aan ragga hore ordin diinta aan noo sheegta waa inaan diintana ka bixin annag maxaa yeelay dha hooyada waxaa la siiyey toban iyo laba sensia la siiyey oo oo waxaa la siiyey hooyada waxaa la siiyey maxaa la dhahaa sens maxaa lagu dhahaa dareen dareen ka weyn ninkaa la siiyey waxaa loo siiyey waxaa hooyo hadda mobile aa lagu hadlaa maahino ninka markuu baawur wado mobile ma ku hadli karo cunugna ma ogaan karo hooyada mobile ku hadlay dhariyay karinay cunugana waa og tahay waxa ilaahay noogu naxariistay waa hooyada caloosha cunuga loo geliyey sagaalka bilood waday dhashay ilaaha dareenkaas na siiyey aabbahana waxaa la siiyey dareen kaleeto oo inuu soo dagaalamo waxaa kaloo dhacday ama dhacayso hooyo markii ma waxaa laga dhigay hooyada iyo iyo aabbaha markay isla shaqo isla jo ama hooyada ay ka jagoweynta la fadhiyo haddii la yidhaaho is ag fadhi ama shir saan oo kale ugu jiraan cunug yaa wax naqdo haddii la dhaho habarta waxay haata waa tuura waa bixi cunugay ordaysaa masbeentee waayo marka annaka waxaa naloo suubiyey reerka inaan dareen lahaano dhibka iyo mushkiladda inaan annaka dareenkeeda lahaano guriga markaan wada fadhina odiga fadhiyo hooyada waxay dareemaya waxa soo socdo ragga waxaa idinka codsana waa idinka dareen badana markaa idin fiir inaadna garatiin oo dareenka aada la socotiin taas taas waaye haweenka maalinka haweenka waaye hal mid dembiyaan ku galnay annaka sanadkan inta dhibkaan dhacay waxaan ogolaanay in wiilashayna la wato qori loo dhiibo isqarxi la dhaha annakaa ogolaanay haddaan diidi lahayn wiilashayna ma dhammaan lahayn taasna aan ka dagaalano taasaa maanta noogu weyn muraayo waxay tiri duurkaan ma la tegi karo maxaa loo tegi waayo ragaa noo soo tashtay lacagay raadinoyn diin ma raad diin iyo deeq iyo dumar annagaa naloogu imaan jir reer koonfurbeed haddaana masbeentee waa diin dumar iyo deeq oo hadda wili naloo imaanay habeen hor madaxweyne guddoomi waxuu yidhi wasiirka wasiir wasaaraha wuxuu yidhi aan reer koonfur galbeeda ahuu yidhi alxamdu alshukur waa waxa annaka samaynay marka waxaan rabnaa dhibka ilmaheena lagu hayo inaan number one ilmaha duurka la geynayo aan ka dagaalano one taasa ugu horrayso alxamdu alshukur waxaan umahad celinayaa hay-adaha u n h c r u n d b oo waxaan soo qaban qaabisay iyo unicef arrimo badanaa jiro oo disableka jiro laakiin maalinka disable aan ka hadli doonaa oon ad- ku aderees garaynayo maxamed xaaji dumarow dhibka aan u adkaysano toban labaatan iyo shan sano waayo waxa dhibka labaatan iyo toddoba sano wax dhibkaan na haysto sabarna aan yeelano ragga aan gacanta qabano ragga aan runta u sheegno dhibka maanta jira keliya ma ahan wax dumarka ku dhacayo ummadda dhan oo ku dhacooya waayeelow ku dhacooya hooyaa caloosha ku wado dhabarka ku wado gacanta ku wado horteeda la socda gadaasha oo oo gelayso maxay ahayd tahriib gelayso ama barakac gelayso number one taan ka dagaalamayna nabadda inay noqoto waayo waa inay ragga nabad keenaan oo number one markaasaan xuquuqdeena helaynaa odaygii haa habaraa fadhida suuqa odayga wuxuu gafay ama uu beelay rag raganimadii oo asaga kusoo adeega baasida ku keena ku dhahay masruufka waa kana oo waaye nabadgelyo daraas annakaa raalli ka noqonay annakaa raalli ka noqonay maa in haddaan gacanta qaban lahayn oo isku duubi lahayn ninka naag walba ninka haddee gacanta qaban lahayd ee dhihi kara dagaal ma aadaysid waad nabadaa dhici lahayd haddana in loo taagnaado waayo mahay hay-adaha ama u n ta waa soo horgeliyaan weligeeda la sheegi jiray waxaa badi laga hadli jiray oo maalinta wiin ilog xusaw maalinta elegtirka tacdiga ka dhanka haweenka soomaaliyeed mise haweenka caalamka meel walboogiiba waliba faday marka odhanteena ku raaligeli marka sharafta iyo weliba kasmax madaxweynaha xoogaa dib u dhacna ku dhiini xafladeen ilagilan katalgalayna bilaawtay taas runtiisiin ku raaligeliye bacda dalik dadbadan ha ku dahoweenta guddoomiyaha gobolka ururka haweenka guddoomiyaha degmada maamada wasiirada ah wasaaradda dibudejinta dad badan waxaan kooga kornay ku dahowi runtii waana walbadan way siin ku faahfaahay weliba saas oo kale hay-ado oo nationalka haankar nationalka ee ku dahowe mas-uuliyiinku shal socdeen waana way siin faahfaahay ujeedadan kuwiin oo geedantana nasku hooy runtii dooin badan intii oo ku dahowe mase siin sheegana kumid haayeen mafadaw anina maadaama wakti in badan gudoogi dadka daalinyiin wakti wakti badan intaan siin ku qaado mafadaw runtii maalintuu maalin eedan wiin oo lakuxusow caalamka oo dhan waliba fala intiana mahad nag eedan wiin aan jeedi hay-adda seefla jilkireen oo runtii gacan wiin ku jeesatii barnaamijkan waana meeli garab teegnaada doonta ilaahay tumidi tumbiran hoolo iyo socota saas oo kale xilo leegtaame muddobulku dhimantaamalle unan la keena barnaamijkii dan loo ajiibin eedanka mahadsinseefla jildiran iyo weliba hay-ado kale oo gacanta ku jeysadahay maalintan runtii maalin eedan muhiim oo lakuxusow caalamka oo dhan gaar ahaan soomaaliya gobolo ku midhe maalintan marka muhiimadda iyo nin hambaarsanta haddii un ena haweenka soomaaliyeed ma eta muhiimadda nin hambaarsanta waliba etaa bini-aadanka waliba la kiyaabe gaar ahaan dadka soomaaliyeed inoo isweydiiyaan tacadiga ka dhanka ah haweenka mise jinsiga marki leer maylaku halla halla ahay haweenkan tileer ma isweydiyaa su-aalaas runtii wal isweydiiyey maylu ku hadlaayo haweenkan tileeda tacadiga jinsiga ka dhanka ah, gaar ahaan haweenka iyo caruurta soomaaliyeed waliba eta ma e keliya tacadiga lamanshalbahe in qofka jirdil lanjeysada in waxyaabo muuqda dhaawac muuqda lanjeysada mise waxyaabo muuqan waxyaabo soft ee jar aan muuqan waana tacadi oo la kala kaahay haweenka soomaaliyeed may kuma dhe ma e keliya in la jirdil in la dhaca la boobo la kufsada oo jidlangala waxyaabahaas all of them waliba ku muhiimsana tacadigan kuwiin oo haweenka lanjeysada waliba eta number one ini oo walbarashadii lanjiidi ini oo kuma naqdan bulshada ini caalamka sida oo caalamka horumarka dadeeri waliba kuma dhe dadkan ololayaa mise horumarada ku sameeyay development wadamada oo horumarka deeran waliba kuma dhe haweenka kuma dhe laakiin haweenka soomaaliyeed absolutely maka jaran dadkaasi waay maynin diidin dadka ku tabar yariina waa maya laakiin waliba jira dhaqamo soo jireen eh dhaqamo soo jireen eh oo traditional cultures la eraw oo soomaalidu runtii aafeey oo ku xeel dheeradeen burburkii kadib in- waanan diidi haweenka soomaaliyeed iniyoo kuma naqdaan dadkaas horumarada deerahayan walbarashadii lan diidi arrimaha bulshada ni kuma naqdaan alan diidi ee siyaasadii lan diidi marka sida lanku gudubi koro su-aalo tagan waliba etase lanku gudubi koro runtii xadgudubyadaas oo dhan waliba lanku gudubi koro number one ini lan ogolaado odayaasha la doowe maamooyinka la hadale mas-uuliyiinta la doowe hay-adoo la hadalahay baaqan siinsiin gara waliba lanku gudubi kore bahashan soo jireenka ah oo la- haweenka maka qeyb qaadi koran walbarashadii hadda xoogaa waliba maleesay in isbedelka dhiidhinigaasay oo eh, sidii hor wal isku bedel laakiinse walbarashadii gebro weli levelkii la fadaay ma deersiisan for example haddii dugsiga dhex ad dhammaysato dugsi sar ma jees dugsi sar hor dhammaysata jaamacada inay dhammaysata mayn ogol marka horumarka nabadda een, dhaqaalaha wala la weydiiyan waliba ka jare ini gebro janas lan sii walbarashadii niyoo ka qayb qaadan walla bara gebarta gabarna hor- horumar ma samayn karta mase jiilna horumar ma sameeyo een, haddii laakiin juhligii hooyooyinkii weli juhligii ka dambeey maalinta maalin eedan wiimu keliya waliba fadayn kana siin sheegan ka ekaana tumili kambira ee laakiin nagadan wal joogte barinta una geega dirahayn waliba nagadaan ee joogta nagadan ma ee ini sanadkiiba madona nuskooy maalinta edabtirka xadgudubka ka dhanka haweenka ini la ermee laakiin la joogtay mar walbana na sheego odayaashii hooyooyinkii mas-uuliyiintii waa joogtay mar walba la joogtay sidan ku gudubi koro adan arrintan sidan kuma naqdi korno gebdho caalamka ku nool kolley waa waliban maleeya khudbada khudbada inta kusii dheerayti laakiin dad badan mas-uuliyiin ee hadali waliba faday ugu dambeyn intaanan tanka mahanaga hay-adda seefda jildiran oo runtii gacan eedan wiil ujeysi baarna saasoo kalan dira waliban diray ee ido ku shuqul leh arrimaha haweenka mise haweenkii caruurta ini wal- walwiilna kabedel saga shii- sii sheegta gadoomiyaha ururka haweenka ee gobolka baay ee waa hooli way ka gudu jar way laleey wala laqobadaa haweenkii caruurta laqobadaa na laleey weli laakiin sidii la fadahay mandhihayan walla kabedela taasna siin ku obsadaana dhammaantiin waliba
dhugunsidayaal weli weli la dareertana barnaamijka kulanka warsan beel kumida beelo degow degmada berdaale ee gobolka baay oo isku kubayi shirkii maamul ansuubyowka golo deegaanka degmada berdaale ee gobolka baay iyadoo maalmooyin kadib dambooy ha bahaayeen ti owaad wiin ha ku ha ku weereye qaar kumida beelo degow sheegayna hantiinka ganacsanayna shirkaasi iyo sida lanshalbadsaday ee golo deegaanka degmada berdaale iyo waliba shirkaasi isku kubeey beel kumida beelo degow degmadaasi sheegayna anti marnaban ka ganacsanayna walaala ka suubi suldaanka beelasi oo halaariri idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyagu ka hadlay arrimo iyo kumidayin sida lan duufsi hajo usugona sheegayan tiinka qanacana walala ka lasi isla mar ahaantaasna shirka sidii ku bahan yeeto ilaa maaluku ka nagdo waa ku maruus halaariri idaacadda warsan oo aan waraysi la waaldaday الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله habeenkii ma fayla dhammaan wala islaameeya shaqaalaha raadiyo warsan ee wala kala salaameeya dhegeystayaasha oo maydheeraay khadka oo dhugun sida ayaan reer baydhaba markii aad oo gudiga socdaalow degmada berdaal wala ku jira maamulkii oo liisuubiya ay konsalkii degmooyinka marka walaa oo degmadaas ku dareeraya wali nagadeenaha walaawa yar ii dhaliilan le marka taas dartee waliba waa beelan reer maaloweyna wali aragtayni arrinteeda hayti kisto yar arrin dhaliileleta marka arrinteeda hayteenna anfac u hayti wali tari magaalaka bilaaw bismillah madii riwaayar diba kanaga magaalka malaag mawluuda leere aasaasan oo gudube soodaala waranteeda ay arangid ni anfa waay tiyusri dartiye shirkii wali baan ka baxnay in oo shir direeray umataas oo meelay raayse umad wal ku dhexeeyo wal soo saartan aan hayni aan aragni marka sii dartiye aranteeda ay ti nasaas dartiye shirkii dibin ku sugan marka wali sheegase wasaaradda arrimaha gudaha iyo crd majerne ee system iyo xasiin baldhi king oo golaha deegaanka la ka qaybsado jacdalaha waa inaan faylata crd iyo golaha oo meelay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo isa suuqangeela marka arrinteeda ay ka wanaaneen balakeeno noqdeen hawaayn intayn hereen labaatan iyo kow ku dhownaad way ku latiin haddii beelaha maaliyo kinna maxallaha ku latiin waa yarnay lama noofadnaad oo miilimna kusumda meeleraaisin latiin heraasaan warisin la siyaasaan mahe wadanka oo dhan waa ka badan mari laakiin hadda way waa walbo umutifka la dhanaxaaso maamul oo dhexdaada la suubiyaay dhibaatadii hore waa gudigi waa yarnay lama xidnaad beeladii maaliyiinimaka dhanaxaasa iyo beeloodna sidtumuqobnaad kaadato hortabaa baare ahaayti hadana xashadnaaysan indhacdaa noonka dartan waa dhanaxaana mahe haddii liisaan mutimuuraada kadib uga kareen oma qaadgaana umutan wala walku dhacaya dhacale haata kushata haddii umutan wal qandhaxay lagu suudan waa yarnay wala miiskaa saaroy oda dhaqameed malaaqaydii beelo hayna labaatii koo tobnaad liidaha dhakooy markaaska dib walaagay labaatii koo kuxubnaad uga kulana yalla kastan kuwada hadalaana wali oo u naxas la khalaafnon dhaxdhaxadan inagadaasna wada yarnay hawb walaa doorashada hataa dakreeta bahani miiskaa saara yarnay aranti ku biidiinen wali suubiyeenaha golaha c r b iyo lamada wasaaradood iyo mayleeraayse reer liisa madaxa ninki nisreen iyo leyda kuwayo dhadhaleen oo kale aan walihaan suubiyeena shacab oo ay jarna inkaana de hadhajeen waa inay reemeen liisaan tumagalata maaliimi lamidii ibrow intaasa liisaan dhihi mayarnay warqadan sheena kaarti meernay warqadan warqada xaarangeew warqad oo lakaxadaala farimahe walaala xaalin bandakoy wala unalanida og kawada xisaabtamaana ليسان ورشبيبان التقل أبياء والغنون لنا إيش أبياء ولا حلال نعبان ولا يرنا ولا ميكا تاري ولا يرنا بطلع بالميكا تاري وصحة الحسن ما كاتا ولا يرنا ولا أول ليسان إيش أنت عن ليسان إيش ليش مسلم لبعضه ما تقدر تعدال يبرد كذا هولي تعصو marka maadaama markii hore lama qaadadaasan xilligan ma isin karri in isin ku badan isin raadaan halkay sacdaan warqeed muhiim ah waan faylo walakin sheegayna wadanka dhawaaqta maray laga guruush lii tacalluq ka haysana laga beerti shuug la kaxaysada waa asli sheegaan maamulku ay maamulkan madaasiyadaha ay isbaar jirtay isbaarada la kacay dabaati hayti marka xaqo way koray barnaamij oo ma jiraan nafaraayda la qoray barnaamij oo xalay qoray barnaamij oo la kasto qoray xuquuqii mid la xadaawada qoray dowladda qalahay dowladda xukuma la ray maamul gobolada waddo ku dhisan la kasto ku bixiyay idna markuu israa geed wala wala oo doorasho wada dhaxdina hadkiina nahay sidii dartiya wala waxaan loo nabdisna wala in liisaa oo qofka birdaagla tan tumunqlaha liisaa bilaaqi birdaan ay horeyna aan diri waxaan ugu baxayna tayaan horeyna agalaayo waxaaya mayl raayis diskasi waxayna yayin dejisay marka liisaa oo tumunqlaha wala boobo wala kuwaani ma wala xalaal la andakay taasaysan leeyahay waa mid oo laafan hadii ka dhig ka dhig wayna risaanada muwaqqaf waxaan maahan mutlaq balla ka ay wala la arin soodaal oo saadaqti uma isaan qaba qadaana farowtu muhabina ana maalin artu mawlaha qodkan wala wala dhaxay waayo nasiib wax laakin umrada ninka oo tani isaan waxa ku jira toodaa yinda ay meelera walaab laga yihiin dokumenti meelera dadkina caaranay iyo una meelera nihaad shirkan beelada sheegdi oo dhan banaanka ku roogana mise wali jira dad san garab maray oo lisinka dhib yahay okay socdaalo akhir faylo ona gaabeen jaroena gaabeen oo isoo modow yihiin gaabeen sistlawana malaha lena gum oo meelera malaha ku dambeeyo lena ummad oo cadaalad waa shaki dib loo malaajo u dambeeyo dadkiisa ayna gaabeen jaroena وأبطال كذا راح يبلغ نمط من الشيطان بينها ودورتي خاطر بينها ودم بيت وعام بين الأشكال في أفضل وقع معين لأن الإبارة غير وعام رسول كديه كور مجر لأن هنيك اللي مجرى وهي وقع غير مجر بينك وعام يحبو بيو لأن كل الدنيا ولا يميل رئيس برلمانك حق شرق الدنيا حق كلا ضوء شرق الدنيا وكأنا أفضل halkan ku hadalahay beerale maafkuntawabahayme taasna madanku imika meelaysaan iyo lama jogaran hoos dhawaano oo nijidii taas madanku kaga dhaba harniskaracasanna beerla jabirtiyar iyo kurid labaatan jarka iyo codiga toddobaatan jarka iyo waadkaracsiyo ku-aanka qaadan iyo maa wal oo nijidiya miskumulkana mae haddii oo walala suubiyahay والقضية من المسائلين تعتقد موة الشرع ولد صوميانا اللي هو الاستشهاد لمن كان هو ميلا وراسي أربيه أو لمن كان هو ميلا مع مصمم يجون وزارة iyo lama golbisaaya waa isa xaraya gudu iska qodan way yareen aan kuma madax raasana aan hadii ay way yareen aan tuju aan garin way yareen brenga walna ku darna ka weedu gudaha iyo dhaqaha ku daraa ku soo reer meereen wala meel ku dheer arkaaysan oo irgin aruuriyay wala aruuriyay sabab walayna wadama ku jaro mutarka barbaqaan diyaay shirka banaanka buruuga waana wakiin jeeso waa uu shirku ku roosin ku yini xaq xalini anlana uguna awqiisu ku roodo wala isawlisho ku yini dadkaas waa lagu soo taay mar soo biyo kor xalaal ma wala noo waaya kulankii shalay dhii waliba ku jaray ee odayaal sheegow in wali midmidow ee jaray ee degmadaasi ka jari ee guud ahaan lahaa af jari marka odayaalkii ay tiin malaagii beela ee tisadaad sheegdahayt ee muqmid hayna maa dadka kulankaasi ku qayb galay أقول سبحانه وكفيلي وطبعا جمر مشاهد هاي والمقاومة لكن ما كنت شاقينها ولا من الخصوص يقول لهم قول لها قال شاقايت بيلت من كل سبعة هاي كان مدن باقي يوم ومتكلم معاه بربغان لها أو رأيه ومتكلم بالناقة قلوب بالغرماري البنكة قلوبا شركات مرهوبين قلعان ما نفسيرها وأنا الشغل يعني لأن هو بيجي وخصوص لو بده يمشي وزر زر لو ما قصة كلام لكن هو التكملة اللي يشوف يعني معامل أو سيستم أو قصدي هو كان نجح صو ما في هذا البرنامج اللي كنا عليه من زمان معامل أو ما يعرفش من ميزان من لو ومشينا الدكتور شاف حتى شيء هذا ما كنا فهذا دلوقتي مشينا يا بالدنيا مشينا تدير كثير طبعا أنا عندي في عصبي وما لي جنيه وما لي رجع ما بقول يعني مشينا ونيوم مشينا يا كلام لا كلام labaatan laba kun iyo labaatan lagu diirayo xalaalnimo lagu helo hoob waa isaga nagale un wada garanayay maamulka federaafi shalay shariifka madaxweynaha ee kishan iyo shadeey haddii waa kubadda in sheerana beela suusatay shireedii nagu sheegno waa naarinigu sheego nagrayaan shileedin le dadka shirka ku bahi mise wali jara beele kale oo siin laga baarantaan ayana beeraha sugan la galo laakiin beera badan si garwaale iyo waan dari beera faasa banaanka ku been jiraan laakiin taas cabashada iyo in gaarata warkiin sheegay qonaan beela tan ku tijina beelo malaag aan maadaama malaag marflaaha beeraha malaag ku baahan wala oo meel ku dhoobaay gaasha gandarwati marin suu marin fadiga aan ku dhoobaay mid kale oo is xalaato oo si ku muujiyo wala xalaalo majarta ilgina jeedaan ilgina isugu qaadanayna ilgina soo bilaayna dadka gudiga soo saaray oo meel ay iska dhigna rafana wala mutla kama soo gaarin dadka zarkiya arrin lagu soo tabaa dadka waxa ay afdo oo meel ay gudiga gaarin ee soo soo qoran ma aqoon
wasaaradana wali sheegahaytee in walboon ku jarna oo arantada ku heli adila wali lataa arantimay ku helin walina xubno golaha deegaanka laga sheegay labaatii kow xubnood labaatan iyo kowdaas xubnood tumo xubnood wali ertay beelkale lasi maadaama beelihii kalena ku bahi tumi kowdu xubnoodna ay qaadaday
أنا شجعها وزارة أنا شجعها عادي وتبركن كراسة بالي يوم الشورى يعني أفر لما تبقى بالي أنا حرق فيه والأمطار أن قد أصبح يعني بلا من يكل جران حدي وير لي إسمه مطلوب حدا خلاص أنا كان بعين كان ومطلوب ولا أنا كان شيء كان والأمطار بسكل حالة كنا جران وير ما هي سانت بقيها كبها ولا وادي كم من المطلوبان كاتك ومطلوب ولا جو كتلتي صوب استقرانه meel yaraan ciddo khilaaf seentona dhaxdhaxaadan hada ogaadeen diinana arantay liisaana hoos u qareena waa yareen labaatii too koogaad liisaana ilaa waa ku falaaseereen ama tumno ku fale meel horta kuga hadla jartay ila kisbaaran liisaana ka hadla jari laakiin isdar yareen liisaana ka naciyeen anaga na ku dhahay tanyeebee
waaya maadaama arintun dhiidi ee shirkiina sidaad sheegdi ee isin banaanka ku roogdan hoo wasaaradda arantiya sii wadata tillaabo nooc ay qaada doontaan taas way baa waqti badan qaadanay sheegay markii oo xilladii la beeriye lagu hadalay
waa hagaag dhugusdayaal waliba isla deernayay qaybtii damba barnaamijka kulanka warsan wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed weliba ku hadalaya shirka maamulan suubiyowka ee degmada berdaale yeedoona sheegdi inti waltobashida markasta dhiyaas laakiinna nan ku tirigalna waana qalalaadka jarona yo kusii wada doonaan waana nan haki doonna in beeli shirkaasiyo kubad wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi faray oo idaacadda warsan la xiriirtay yo waliba isuku ku warmay arrimo wasiyo arrimo kale بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبدا معمولة markii la dhisaayo waxaa laga marayaa maaragtay waxyaabo badan oo dhib ah dadkuna markay wax qaybsanayaan wax badan oo suliga iman karo hase ahaatee waxaa jira guddiyo khilaaf xalinta khilaafaadka oo iyo guddiyo marjacaa jira arrintaas waxaweyn waa waa loo diyaariyey dadka qabashadoodana kolley dib baa loo eegi doonaa ciddii wax qabanaysa insha allahu tacaala xal baan lagu dhamayn doonaa sidii kuwii hore baan usoo dhamaynay ayadana xalun baa laga gaari doonaa
waayahay marka maadaama eh, hal beel keliya la sheegayo in shirka ay ku jirto oo intii kale ay ka baxeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda c r dna lagu lifaaqayo in arrintaasi ay garwadeen ka yi- ka yihiin Eh, arrimaha laidiin soo jeedanayo eh, maxaad ka oran lahaydeen waxa waaye markii qofka uu wax kasbado qofka waxa weeyaan inuu eedayn siinayo eedayntuna markaas ma ahan eedayntu waa eedayn laakiin dembi ma ahan ogtahay eedaysana qof marka la eedeeyo ilaa maxkamad laga geeyo oo oo maxkamad la saaro xukuntin baa eh, qofka dembiga uu uu gelaya marka waxaan u arkaynaa dadkaasi qabashay qabaan insha allahu tacaala beeraha degan degaankana sida islaamada noo qoran oo ceerka nambar toban ee lagu dhintay golayaasha deegaanka uu qorayana waxa weeyaan wasaaraddu waxay leedahay qabanqaabada iskerida odayaasha beelaha degan meeshaas inay guddiyo ka dhex samayso ergooyin guddiyo marjac waxaas oo dhan way shaqayn doonaan cid kasta soo shaqasan haddii la yidhahdo waa la fadhiisan doonaa eh, waana xallin doonaa marka waxaa la sheegayaa in beesha eh, markii hore laba ay lahayd eh, maantana laba la siiyey mid oo sagaal lahaydna toban la siiyey soo ma keenayso in bulshada qaarkood ay iskaga baxaan shirka eh, maamul u samaynta golaha deegaanka degmada berdaale Eh, markii hadda horta qaybto maahan mid kitaab laga akrinaaye waa uun sidii dadka ay ula ekaato markii dadku ay fikirkooda soo gudbiyaanna kadib dib eegis baa lagu samayn doonaa Eh, arrintaasna waa arrin maaragtay dowladda eh, eh, dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ka shaqaynayso inay shacabkeeda ay qanciso waana insha allahu tacaala waa la qancin doonaa haddii la yidhahdo hawshaasna wixii kabasho oo dhan dib baan u eegi doonaa haddii la yidhahdo marka laga hadlayo arinta eh, kulankii shalay ee ka dhacay degmada berdaale waxaa la sheegay eh, waxaa lagu sheegay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda c r dna ay ku sheegeen in wixii tabashaa jiray ee bulshadii eh, eh, ku holaneyd eh, heshiis loo sameeyey bulshadana maanta shir jaraa'id ay qabteen waxa ay sheegeen in waxba aan ka jirin arrintaasi ay tahay mid d- wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale c r d un keliya ay isku samaysteen taa eh, ma beeninaysaan Een, run ahaantii aniga hadda bardaale ma joogo Eh, arrinta bardaale eh, waxaa loo xilsaaray eh, wasaarad wasaarad ahaan waxaa loo xilsaarnay wasiirka hogeenka arrimaha gudaha iyo tiim oo wasaaradda ka tirsan oo horkacayo arrintaasna ayaga ayaa maaragtay ah, jira Een, run ahaantiina riboodka ayna siiyaan unba anagu aan aan aan yani soo gaaraya bulshadana kolley cabashadeeda way keeni doontaa Een, wasaaraddana halkaas meel ma wada joogtee meelo badan ayay ka shaqayn oo haysaa Een, haddii meel dhilin ka timaadana wasaaraddu way ka fadhiisan doontaa haddii aan la yidhaahdo Een, mayna fiirin doontaa cabashada dadkaas Een, mana rabna annaga ka wasaarad ahaan inaan maaragtay aan dadkaasi la duumiyo qof qolo oo qo- een, yani beel meel degan oo degaankeeda leh in la duumiyona ma- ma doonayno Een, waana insha allahu tacaala dib baan u eegi doonaa tiimkan waan wareysan doonaa wixii maaragtay een, toosanna waan garab geli doonaa wixii bini aadan waxay qabtaan dee waa wax dhamaystiran ma noqon karaano waa bini aadan ayagoo laga yaabo dadaalaya inay waxun ka halaabaan suuragal ah arrintaasna dib baan u eegi doonaa haddii aan la yidhaaho waayahay marka tii shalay laba lahayd maanta in laba looga celiyo tii shalay sagaal lahaydna toban la siiyo Eh, soo taa ma keeni karto in bulshada laftirkooda ay ku qanci waayaan waxa aad dhisaysaan ama aad wadaan Een, horta run ahaantii mar kasta wax la qaybiyo yani waxay noqon kartaa shalay wixii la qaybiyey cadaalad way noqon karaan Een, wixii shalay la qaybiyey cadaalad darray noqon karaan ilaa maadaama soomaaliya burbur badan ay soo martay ee, laga yaabo dadkii markaas dadka qaarna ay sad dheeri haysteen dadka qaarna sad uu ka dhinaa haddii hadda federaalinta la sameeyeyna federaalinta waxaa loo sameynaya waxa waye dadka dhan ay ka wada qaybgalaan deegaanka sidii maarta qolo kastaba intii ay ay leedahay lagu cabiro qoladii boqolkiiba toban leh tii boqolkiiba labaatan leh tii boqolkiiba shan leh tii boqolkiiba soddon leh adiga ilaa iyo heerka boqolida wax loogu qaybiyo insha allahu tacaala waa waa arrintaas waxaa aniga runtii aan aad iyo aad iskugu taxalujinayna inkastoo bidaalna bini aadan aan nahay wuxuu bini aadan qabtayna bini aadan kuma qanco hortiisaba marka waana waana waa wax jira arrintaas annaga waxaan ka aadaynaa dhinaca wanaagga qolo kastana waan la fadhiisanaynaa haddii aan la yidhaahdo cabashadeedana waan fiirin doonaa wixii wax ka qabasho lehna waan ka qabanaynaa marka maadaama ay eh, saddex beel imika la sheegayo in shirka iskaga baxeen wasaaradda maxaa u qorshaysan ma sii socon doonaa shirkaasi oo maamulka loogu samaynayo degmada berdaale mise waad xakin doontaan taasi waxa weeyaan horta hadda xagtaada hadda adigii aad waraysi aad ku bixinaysaa laakiin waxa weeyaan wasaaradda waraysi laguma bixinaye wasaaradda wasiirka habeenkeeda iyo si xubnihii kala weleliyey ayaan la tashan doonaa wixii warbixin ka yimaadana waan fiirin doonaa dadka cabashada joogana ayagana waa- cabashada soo jeediyana ayagana waan la fadhiisan doonaa markaan isu isu eegno warbixinta wasaaradda dadkii ka jira meesha iyo dadka soo cabanaya oo ayagana xuquuq baa naga maqan tahaya markaan isu fiirino kadib ayaan ka bixin karnaa jawaab waayahay ugu dambeyntii maxaad u sheegi lahayd bulshada caawa kaa dhagaysanaya idaacadda warsan bulshada horta ku kalsoonaana wasaaradooda waa ay u adeegaysaa waana dadkoodii matalaada u lahay oo matalayay arrintaana waxa weeyaan waxaan leeyahay dadku waa inay dulqaad badan sameeyaan haddii ay xaquuq sheeganayaan si oo nabadgelyo ah oo wanaagsan ku sheegaan run ahaantiina soomaalida hadda dhaqankeedu wuxuu iska noqday cid kastoo waxa wax tabataba idaacaddu bay iska tegaysaaye waxaa la rabaa qolaba qolada kalenta yacni tiim kastaba hogaanka hogaanka ka sarreeya inay cabashada gaarsiiyaan haddii wasaaradda ay u arkaan inay maaragtay xuquuqdooda aynan fiirinaynin wasaaradda laftigeeda waxaa xukuma madaxweynaha xukuma madaxweynaha inay gaarsiiyaan kadib markay ka soo waayaan intaasoo wardo ay maraan ayaa waxa fiicnaan lahayd markaas kabacdi inay bandhigaan oo yidhahdaan intaasoo meelaan soo marnay een xuquuqdeennana waa la dafiray saas laaligeed inaan ummadda u sheegnan aan u hadlayna inay yidhahdaan laakiin hadda haddii tiimkii meesha aan u dirnay ay lacaan la iskaan waayeen annagii joognay xaruntii kumeelgaarkeeda koonfur galbeed noomayna soo gudbinin wasaaraddana hadda anaa ka ah maaragtay ee, kusuma ee, wasiir een maadaama allahuna aragtay wasiirkeenni uu tii alle ku timid oo uu dhintay een marka waxa weeyaan dee cabashadii aynu noomayna soo gudbinin een waxaan runtii aan dadka kula talin lahaa idaacadaha dacwadda dacwaddu maxkamad maana idaacadaheed haddii aad qola meel timid oo wasaare ka socota aad tabasho ka qabtaan yani inaad u gudbisaan qeybaha kaleento si cabashadiina ay u noqoto mid taabasho iyo iyo wax kasoo qaad leh laakiin idaacaduhu un waxay sheegi kar waxay sheegi karaan oo keliya dacdada aad sheegtana bay sheegi karaane waxaan qabaa markii een, aad quusataan oo waxa wax idiin qabta aad weysaan kadib ayay idaacaduhu noqdaan meesha dunaamiska oo dadka cabashada ay ka sheeganayaan leeyihin intaasoo meeladan soo marnay kabacdina waa yacni ummadda ay wada aragto markhaati bayna yeelanaysaa marka haddii ay meel kasta soo mareen oo xafiis xafiis kasta ay cabashada u gudbiyaan waxna laga qaban waayo markaas waxqabad ay yeelan doontaa anoo dadka waxaan kula talinayaa in ay dowladnimadooda aaminaan yacni ay haddii ay tabasho qabaan yacni xataa waxa u furan qofka haddii xuquuqdiisa waa inuu maxkamad furto maxkamadu furanaya wasaaradda laftigeeda waa cabasho waa laga keenaya maxkamadda qofka xuquuqdiisa maxkam- maxkamadda waa sheegan karaa heer kastaa gaarsiinaadee inuu maxkamadda ka dacwoodo waad ogtahay in een, xubnihii baarlamaanka federaalka yacni dadka tabashada qaba ee maxkamadda sare ay cabasho u geysteen ayadoo doorasho ahayd oo beelaha ay soo dooranayeen ayaa haddana dacwad laga furay dacwaddu ma reebana mar kastaba markii laakiin la waayo meeshii xalidadeed markaasa dacwada la furi karaa ama dacwadaha lala hadli karaa aniga waan leeyahay dadka ha yani een, ha fiiriyaana deegaankooda iyo dadkooda yacni iyo dowladooda ha fiiriyaana ayaga oo aan hal qof ka badan la kulmin inayn maaragtay aynan- aynan idaacadaha maaragtay aynan ceebaha iyo xumaanta aynan kasii daynin laga yaabo hadda ayagoo aabad ayaan bayliyey haddana in xalkii la helo in xalkii haddana la helo marka xalka markasta waa la raadinaya waa la heli doonaa
waa hagaag dhugunsitayaalka qiimo iyo gadarinta le barnaamijka kulanka warsan oo ogaas insaari waan isiinla dareeriyay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana waliba galan guingiisi ay saaxiibkayga maxamed b k taniintii barnaamijkan barnaamijkay dambe reedun un ku kulmaan saaxiibka barnaamijka kulanka warsan iyo bahwiinta warsan oo iska duuban oo siinkuku tabaas sida iyo hamiynabadeh